Beeralayda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gaza ayaa bilaabay inay tacbadaan beerahooda kadib markii roobabka gu'ga ay ka curteen dalka, isla markaana si weyn ugu tiirsadeen dadka iyo dunyada oo muddo la daalaa-dhacayay abaarta. Dalagyada ugu badan ee beeralaydu xilligan ay abuurteen waxaa ka mid ah galleyda, digirta, yaanyada. Qaar ka mid ah beeralayda degmada Balad Xaawo ayaa ka warbixiyay sida ay isugu diyaariyeen ka faa'iidaysiga roobabka gu'ga.
Waxaan ka mid ahay beeralayda degmada aagga Balad Xaawo, gaar ahaan Malkaariyey, beeralayda Malkaariyey. Runtii waxaan soo marnay abaar fara badan oo aad u ballaaran iyo biyo la'aan. Ilaahay waa naga bixiyey, Ilaahay barwaaqo noo keenay. Sanadii aran bay noo noqotay. Sanad maadaama aran noo noqoto, waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano oo si wanaagsan uga faa'iidaysano beerahan ugu tabcanno. Sanadan aran bu Ilaahay nooga dhigay, sanad hore abaar bay ahayd. Maadaama aran rabta, waxaan rabnaa in dib howl u bilowno oo beeri u tabcanno oo ka faa'iidaysano. Jaaniska asaga ah ilaa jaanis intuu markuu soo maro markaa idinba laga faa'iidaysaa. Mar walba jaaniska ku soo marahayo. Saas la'aaliyeed sanada ayadoo barwaaqo tahay wax fara badan oo inoo faa'iidaysay. Waxyaabo kale oo inoogu keentayna waa jiraan sida fatahaadda oo haddana haddana macnaha soo noqoto aad kaabiga nooga inay soo noqoto umalaysay awalna baabi'isay oo dalagyada naga baabi'isay sidaas awgeed maadaama aan hadda inaan ka faa'iidaysana aan rabno waxaan ka soc waxaan ka codsanay hay-adaha sida hay-adda fow codsigana u gudbinaya iyadoo codsigaas inay kasoo jawaabto aan filayno in ay naga caawiso qalabka beeraha sida qalabka beeraha sida cagafyadii qalabka beeraha matoorada wix allaal waxay noo wada abuurada shidaalada wix allaal waxay noo awoodo inay macnaha noo keento hadduu ilaahay macnaha naga ka caawiso
anigoo ah faadumo maxamed ducaale ka tirsan beeralayda degmada beled xaawo gaar ahaan tuulada malkaariyey waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno sannada aaranka ah ilaahayna siiyey oo ilaahay uu noogu barwaaqeeyey inaan ka faa'iidaysannaan rabnaa haddii ilaahay raalle ka dhigo waxaan inka codsanaynaa oon codsi inkugu dhiibanaynaa hay-adda faw inayna garab qabato ilaahay baa garab qabasho leh ayadana ayna ogaato insha allahu tacaala